wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka jubbaland ayaa tababar la xiriira kor u qaadista iyo tayeynta macalimiinta u qabatay qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhiga magaalada kismaayo tababarkan oo ay ka qayb galeen in ka badan soddon macalina oo ka kala socday madaarista ku taala magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka jubbaland macalimiinta madaarista iyo marti sharaf kaleeto agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa ka warbixiyay tababarkan iyo waxyaabaha lagu barayay macalimiinta iyo sidoo kale ahmiyadda uu leeyahay tababarkan oo ku saabsan kor u qaadinta iyo tayeynta madrasooyinka macalimiinta dhiga madrasooyinka degmada kismaayo ku yaal saad ogsoontihiin wasaaradda bishii sideedaad ilaa bishii sagaalaad waxaan sameynay diiwaangelin muddo dhowr iyo toban beri socotay dhammaan xaafadaha degmada kismaayo marka laga reebay new kismaayo oo ayada aan hadda aan qorsheynayna inaan laftigeeda aan kusoo darno shanta shanta waaxood shanta maarata xaafadeed ee degmada kismaayo dhammaan boqolkiiba sagaashan waan waan soo diiwaan gelinay waxaan jecelnahay kuwa laga tegayna inaan maaratay ayadana aan aan ku darno oo diiwaangelintaan sii wadno aan dhamaystirno waa bilow degmada kismaayo haddaan ku guuleysanayna insha allahu ilaa iyo degmooyinka kalete aan ugudbi doonaa iyo deegaanada ku xeeran maaragtay degmada kismaayo annaga ka wasaarad ahaan dhammaan waxaa mas-uul ka nahay madrasooyinka madaariista masaajidyada meelaha awqaafta maaratay dadka ay waqfaan wasaaraddu inay tayeyso kor u qaato waa waajibaadka maaratay loo ignabo annagoo taas ka duuleyno ayaa sanadkan adig insha allahu labada kun labaatan afarta waxaa noo hirgeshay in laba boqol siddeetan iyo sideed madraso aan ka diiwaan gelino degmada kismaayo weli magaalada kismaayo keliya degmada kismaayo marka la dhaho degmada kismaayo dee weyweynta oo ilaa iyo toddobaatan kilomitr baa ilaa sagaashan kilomitr deegaano ah baa hoos imaanaya laakiin waxaan ka hadlayaa waa magaaladan kismaayo oo keliya waa laga yaabaa madrasooyin naga baxsaday oo aan saa usii badan inay jiraan lakiin boqolkiiba sagaashan waan soo diiwaan gelinay inta dhimanna waa diiwaan gelinayna tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona tayeynta iyo sarawqaadista aqoonta macalimiinta wax ka dhiga magaalada kismaayo